xog uruurintan laka sameeyey kalluumeysiga marsada degmada cadadle ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo iyo sameeytay wasaaradda kalluumeysiga ee kheyraadka badda ee hirshabeelle iyadoona muddooyinkii ka dambeeyay xog uruurintan la wadi weliba ku faa'iideysaday adad ciidan fara badan iyadoo hay-adaha qaar wasaaradda iyo kula shaqeeyana ujeedada xog uruurinta eeto wasaaradda kalluumeysiga ee kheyraadka badda hirshabeelle ayaa kafadayd inay walku faham siiday shacabka ku noolah degmooyinka ka tirsan badda sidii aan ku faa'iidaysada lahayna kheyraadka badda ku jara xiriiryaha xog uruurinta kalluumeysiga ee degmada cadadle axmed nuur cabdiraxmaan cali iyo agaasimaha waxda ilaalinta xeebaha badda cabdiraxmaan maxamuud dameyre iyo weliba yoo sheegan inta wasaaradda iyo kabeerida degmada cadadlaha shan sana laha dhaafi walyaabo badan saas dartiena iyo ku faa'iidaysadeen sidii hansaarada lahayna kheyraadka ka jara badda wax soo saarka badda waxaan cabiraynay malaayada ay keenaan doomaha waxaan nahay tiimka ka shaqeeya cadale landicide ama marsada cadale ee ka ururiya xogta kalluumaysiga waxaan dhayl u shaqaynaa ama dhayl u aruurinaa xogta iyo malaayga laga soo saara badda marka runtii maaragtay qofku ama maaragtay meel walba haddii aysan aqoon wax soo saarkeeda ama waxa badda ugu jira waxa aysan haysanay lamid taha laakiin waxa markii aad taqaano waxa badda kugu jiro nooca uu yahay mar walba maaragtay la miisaamayo macluumaadkii laga aruurinaayo maaragtay markaas waxay lamid taha waxaa og tahay badda waxa kugu jiro ama waxaad la socoto marka wasaaraddu mar walba waxay cabirtaa wax soo saarka badda waxaan ku shaqeynaa system aan ku uruurino xogtaasi oo maaragtay si maalinlaha looga shaqeeyo runtii waa system lagu najaxay oo maaragtay wax badan xoga oo macluumaad badan oo sanado badan aan soo wadnay badeena kheyraad badan ee soo saaraysa waxtar u leh bulshaweynta soomaaliyeed haddana gaar ahaan dadka deegaanka cadale ay ka faa'iidaysanayaan horumarka baaxadda leh aan ku sameynay wasaaradda kalluumeysiga sidoo kale waxaa kaloo sameynay maxaa la yidhaahdaa fariisira usoo dhignay col storage qaboojiyaal ay ku keensadaan kalluunka maadaama aysan haysanin gaadiid xamar u geey macnaha wadadan ee taa wadda rafeh marka sidaas aageed maanta waxaa u nimid inaan baahiyahooda iyo aan aragno iyo waxa ay ka faa'iidaysteen waxaana ku mid ay shacabka kalluumaysatada ee la baray xog uruurintan iyo waliba iyo kuwaramana dareen shookiyadeena walyaabo la baray iyo faa'iidada iyo markaasi hadda ku dareemahayaan tan iyo inti markaasi iyoon barana xog uruurintan la kabarada iyo sida markaasi iganka faylan ee qofkuusahan kalluumaysato koraa federaalka iyo wasaaradda kalluumaysiga hirshabeelle waxa ay naga hormariyeen dhanka oo maaragtay ah data collectionka oo si ay u kontaroolaan ama loo ilaaliyo badqabka kalluumaysiga sii dabargo-aya in auna dhicin iyo dhammaan adeegyada oo badda waxa ay noo hormariyeen dhaqaalayn inoogu abuureen sidii ay u samayn lahaayeen data correctionka oo loo heli lahay xog sugan oo kalluumaysiga iyo deegaanka ah dhammaan deegaanka hirshabeelle waxa ay ku sameeyeen si warhufan oo degmadan ugu qurxiyeen data collectionka in laga uruuriyo xog uruurin dhammaystiran laga sameeyo waxa aan u mahad celinaynaa dhammaan wasaaradda kalluumaysiga hirshabeelle iyo dhammaan hay-adaha ku shaqada leh ee aan ka taageeray si hufan ayaan ugu mahad celinaynaa deegaankan waxaa laga sameeya markii ugu horreysa adeeg xog uruurina oo ay ku ilaalinayaan beedqabka iyo ilaalinta xogta dhammaystiran ee kalluumaysiga oo dhiidjaala oo lagu ilaalinayo in ay si toosa ay ugu dhacdo goobta loogu talagalay xogtaasu iyadoon xogtu ayna warwareegelin qofka diraaya iyo qofka loo gudbinayo si dheytataala ayay ugu talagasheen oo aan meelna an mari doonin marka taas waa ku mahadceshaysan yihiin waana uga mahad celinaynaa xog uruurintan iyo sameeyayta wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda ee hirshabeelle iyo weliba ujeedadan kubinyata sidii bulshada kalluumaysatada lambaro lahay aqoon dheeriya ku-eedan sidanka faylan oo qofkahan kalluumaysada koraa